baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa maanta ansixiyey miisaaniyadda dowladda ee saddexda bilood ee soo socda mudanayaasha baarlamaanka ayaa shalay loo qeybiyey miisaaniyadda si ay u darsaan talena uga dhiibtaan ka hor intaan la ansixin daawud aweys ayaa haddaba khadka telefoonka waxa uu kula xiriiray xogayaha guddiga maaliyadda ee baarlamaanka soomaaliya cusmaan xaaji cali
aad baad umahadsan tahay walaal daawud waa run waaye sidaad la socotid miisaaniyadda waa aas dowladnimo weeyaan marka maadaama bilihii u dambeysay ay xukuumaddii soo diyaarin lahayd miisaaniyadda ay jireen waxyaabo duruufo ah iyo xaalado runtii aan maaragtay lagu diyaarin karin ayaa waktigii ka dhacay marka iyada oo dee reshaafalkii iyo miisaaniyadii wasaaradihii lalahaa waa la yar kordhinaa iyo waxyaaba saas baa dibdhigay marka shalay oo ahayd waktigii u dambeeyey sanadkii labada kun iyo saddex iyo tobanka ayaa golaha baarlamaanka runtii si aada uga hadlay inaa maaragtay haddii la gaaro berri toole oo ah sanadka kowdiisa inaan runtii de wax waana iyo kharash bixin iyo hawlihii dowladda ay maaragtay hakan doonaan runtii door dheer kadib waxaa marka guddoonkii baarlamaanka uu yeedhay wasaaraddii maaliyadda marka wasaaraddii iyo waxaa loo fariistay guddigii ku shaqada lahaa ee baarlamaanka wasiirka uu ahaa runtiina daaad waxay soo gaarsiiyeen meel fiican in maanta miisaaniyad maaragtay kumeel gaar ah oo saddexda bilood ee sanadka u horeeya labada kun afar iyo tobanka ilaa maaragtay sidi feres miisaaniyad lagu sii shaqeeyo in maanta baarlamaanka soomaaliyeed uu ku guuleystay in uu u fasaxo xukuumadda marka idinkoo eegaya xaaladda deg dega jirta ayaad go-aansateen in aad meel marisaan miisaaniyad kumeel gaara
aada iyo aad aada iyo aad annagoo eegeyna xaaladaha jiro iyo maxaan ku idhahdaye in maanta runtii mushkilada jirta waxa weeyaan xukuumadda hadda aan shaqeynina hadda actinka sii ah hadda wasiirka maaliyadda uu kamid yahay waa toban wasaaradood bay ahaayeen daawud marka inta badan miisaaniyadda waxaa hakinaya waxay ahayd in aan weli maaragtay de shaxdii iyo wasaaradaha hadda soo socda iyo aan la ogeyn oo runtii taasna de ay noqotay in tobankii wasaaradood in hadda inaan ku salayno kolley marka markii aan wasaaradda la faisanay wasiirka iyo saraakiishii wasaaraddana aan si hoos ula hadalay in marka miisaaniyad runtii koobaysa xitaa wasaaraduhu ay dhataan oo dhan maaragtay markaas ay saadaashoodii iyo mala awaalkii iyo iyadoo laga tusaale qaadanayo tii lasoo dhaafay labada kun iyo saddex iyo tobankii miisaaniyad koobayso marka tan haddan aad gaarteen lacagta ku baxaysa imise ayay gaaraysaa sideese u kala qaybiseen adeegyada muhiimka
runtii waxa weeyaan waa waxyaabaha de xalay oo dhan ilaa shay aanu ku jiray waaye miisaaniyaddu badanaaba de waxay ka kooban tahay de waxyaabaha de ay ku shaqayso hay-aadka iyo runtii wixii horumarineed ahee loogu talagalay marka annaga runtii madaxxigayaasha iyo madaxyada miisaaniyadda ayaan dul istaagnay oo wasaaradaha iyo hay-aadka kharashaadkooda ama waxaan dee running courseskoda ayaan runtii qodob qodob u fiirinay xaqiiqdiina dee waktiguna ciriiri buu ahaa maadaama hadda ay ay kartayba in maaragtay howlihii dowladda ay istaagaan marka degdegsiyadaas darteed ayaa runtii waxaanu isla garanay in miisaaniyad dhamaystiran in insha allahu inta ka horeysa saddexda bilood ee sanadka ugu dambeyn maarag kow iyo soddonkeeda ka hor weliba wasiirku uu ballan qaaday maanta in aysan februariga la dhaafi doonin marka in miisaaniyad tafatiran oo detailed ah in la helo laakiin hadda uun maaragtay kumeel gaar ahaan miisaaniyad runti ka kooban laba boqol iyo dhowr iyo labaatan milyan sida uu wasiirku noo sheegay inay sanadkan loogu talagalay labada kun afar iyo tobanka runtii miisaaniyaddii sanadka horena ay labalaabba ka badan tahay marka insha allahu dee kolley markii loo qaybiyo quartarkii ugu horeeyey ama saddex biloodnihii ay konton milyan waad qiyaasi kartaa marka marki intaas times three la yidhaahdo waad garan karaysaa times four aan yidhaahdo marka marka afar jeer lagu dhufto dhanka kale sidaad sheegtay guddiga guddigiina maaliyadda waxaa kale uu qaabilsan yahay la socodka iyo weliba dabagalka sida ay ku baxdo hantida wasaaradaha ama dowladdu ay isticmaasho marka miisaaniyadda sanadka hantaan sii dhammaaday xisaab xirkeedii iyo la socodkeedii qaabka loo isticmaalay ma haysaan xogteeda aad baad umahadsantahay runtii arrinkaasi waa arrinka aanu baarlamaanka soomaaliyeed iyo shacabkaba wakiil aan uga nahay weeyaan daawud waana xaqiiq weeyaan in miisaaniyaddii labada kun iyo saddex iyo tobanka sida sharciga uu dhigaayo regulation for the accounts of the state oo oo runtii sharciga hadda maanta lagu shaqeeyo hay-aadka maaliyadda in sanadkii lasoo dhaafay xisaab celintiisa lixda bilood ee sanadka soo socda adiga ilaa iyo sharcigu wuxuu dhahayaa bisha may marka insha allah wasaaradda dee in badanna waan haynaa oo saddex saddex bilood baan sidii kharashaadkaas loo bixinayay iyo inay sidii legalka ahayd ku baxda iyo rekorkaas waan haynaa laakiin waxaan la sugaynaa miisaaniyadii oo dhan markii aan xisaabintoodii ay keenaan oo aan la xiriirno xafiisyadii ku shaqada lahaa sida hanti dhowrka iyo iyo central bank oo isla badanaaba dee lacagta dawladdu khasnada treasuryga ka baxda marka recordkaas insha allah daawud waanu soo usoo bandhigi doonaa golaha baarlamaanka iyo iyo shacabkaba sidii loo isticmaalay miisaaniyadaas
waxa uu ahaa xogeeyaha guddiga maaliyadda ee baarlamaanka soomaaliya cusmaan xaaji cali oo khadka telefoonka ee magaalada muqdisho ugu warramiyey daawud aweysalkaad kala socotaana waa laantaf soomaaliga idaacadda v o a